agab waxbarasho oo horudhac ah oo ay ku deeqday Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland ayaa la gaarsiiyay deegaanka Dhuxul-Guduud oo hoostaga degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadow. Agabka ayaa isugu jira buugaag, qalimaan, sabuurado iyo agab kale kuwaasi oo deegaanka baahi weyn looga qabay. Maamulaha dugsiga deegaanka Dhuxul-Guduud ayaan macalin weli iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka mahad celiyay agabkan.
waxaan nahay maamulaha iskuulkan dhuxul-guduud primary school waxaan safar dheer usoo galaa ardaydan waxbaridooda waxaan ka imaadaa magaalada baled xaawo deegaan ahaan halkaan umaahi waxaan diyaar u noqday ama howlgalkan igu soo qasbay walaalahay sida anaa waxbarashada ugu baahanaha oo kale ama u jeclaha oo kale in ayagana waxbarashada ugu faa'iideeyo sidoo kale muddo dheer kabacdi aan soo waday waxbarashadii in ayaga aan waxbari lahaa ama wax fahansiin lahaa ugu dambeyn maanta waxaa mahad gaara mudan ilaahi subxaana wa tacaalaha ina soo gaarsiiyey qalabkan ama alaabtan dhammaystiran waxaan si gaara ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada jubbaland sidoo kale isku duwaha wasaaradda waxbarashada jubbaland waxaan leeyahay waa mahadsantii dhammaantiin sida wanaagsan ee codkanaga ama baahiyahanaga aad u aragteen gaarka ay qabaan ardaydan oo sida wanaagsan haddanaha maanta aa nooga soo jawaabteen waxaan leeyahay waa mahadsantii dhammaantiin waxaan idinka rajaynayaa intaan idinka badan sidaa horey kugu sheega wax kasta waxay leeyihiin bilow wax kastana waxay leeyihiin dhammaad kolley bilowgeeda waa aragnaa waa rajaynana insha allahu tacaala dhammaadkeedana inuu ahaan doono midda ugu wanaagsan waa mahadsantii dhammaantiin
waxaana soo gaaray qalab dhammaystiran oo aan ka helnay xafiiska wasaaradda waxbarashada ee jubbaland ilaah baa mahad iska leh annaga muddo badan baan meeshaan caruurtan qalab qole macalimo yaroo soo abaabule oo dhallinyara ayaa buug iyo xalimaan u keeni jireen ilaah baa mahad iskale maalinba waa heer maanta waxaana soo gaaray oo dhiijoojina wasaaradda waxbarashada ee jubbaland ee degmada beled xaawo nooga timid ayaa waxay noo keentay qalabka waxbarashada oo dhammaystiran ilaah baa mahad iska leh waxaan ka filaynaa inaan ka helno waxbarasho ilaa iyo baahi kasta oo tuuladan iyo dadka bulshada joogta ay u baahan yihiin in ay ka heli doonaan insha allah haddii ilaah idmo waana u mahadnaqaynaa ilaah baa mahad iska leh Deegaanka Dhuxul-Guduud waxa uu ka mid yahay deegaanada soo koraya ee hoostaga degmada Balad Xaawe ee gobolka Gadow waxaana agabku waxbarasho ee la gaarsiiyey uu wax badan ka tari doonaa baahida ardayda deegaanka